wasaaradda gargaarka ee maamulka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ku qabatay kulan ku saabsan ka hortaga leexsashada gargaarka bini'aadanimo waxaana kulanka goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socda wasaaradda gargaarka hirshabeelle maamulka degmada jowhar ururada bulshada rayidka ah haweenka dhallinyarada iyo xibno ka socda hay-adda qaxootiga hirshabeelle kulanka ayaa ujeedada ugu weyn ee laga lahaa ahayd ilaalinta gargaarka bini'aadanimo ee la geeyo deegaanada maamulka hirshabeelle wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta maamulka hirshabeelle oo kulanka daafurta ayaa sheegtay in kulankan wax badan ka bedeli doono ilaalinta gargaarka bismillaahi raxmaan raxiim maanta oo ay taha labaatani lixda bisha labiyo tobnaad sanada labada kun labaataniyo afarta waxaa magaalada jowhar ee xarunta dowladda hirshabeelle ka daafureynaa shirkeenii labadii biloodba mar aan ku qabsanay kaas oo ay qeyb ka yihiin guddiga ka hortaga leexsashada gargaarka ee dowladda hirshabeelle iyo wasaaradda gargaarka guddigii oo runtii shaqo fiican soo qabtay waxaan rabnaa maanta inaan iska wareysano waxyaabihii u qabsamay muddadii labada bilood ahayd caqabadaha jiro iyo waxyaabaha xalka uu noqon karo insha allahu tacaala wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maalmihii lasoo dhaafa degmooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle ku qabanayday kulamo ku saabsan ka hortaga ah leexashada gargaarka bini'aadanimo ee la keena deegaanada dowlad goboleedka jowhar si loo gaarsiiyo gargaarka dadkii loogu talagalay